bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka soomaaliya oo soo gaaray degmada jowhar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray dalka ugandha xilli dalka ay ka jirto xiisad siyaasadeed taliyo ku-xigeenka booliska soomaaliya oo ka qayb galay xilli wareejinta taliyaha cusub ee booliska galmudug shacabka waqooyiga muqdisho oo dhigayd dadbaax ay kaga soo horjeedaan in colaada laga horiyo magaalada muqdisho caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan iiraano oo fariin digniin ah u dirtay ingiriiska iyo dalka faransiiska
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa maantaasi u gaaray magaalada jowar oo lagu qaban doono shirka toddobaad ee wadatashiga caafimaadka soomaaliya wafdiga wasiirka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha maxmed dheere kusoo dhoweeyey wasiirka caafimaadka dowladda hirshabeelle mudane saadiq maxamed maxamuud mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada jowhar bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiin kale shirkani ayaa diiradda lagu saari doonaa horumarinta adeegyada caafimaadka xoojinta wadashaqeynta hay-adaha caafimaadka dalka iyo dardargelinta qorshayaasha lagu tayaynayo adeegyada caafimaad ee bulshada soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada kambaala ee jamhuuriyadda ugandha halkaasi oo uu kaga qayb galayo munaasabada caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee dalkaasi mudane yuweri kakuta museveni madaxweyne xasan sheekh ayaa qasri madaxtooyada kula kulmi doona dhigiisa ugandha iyagoo ka wada had madaxweyne xasan sheekh ee qasriga madaxtooyada kula kulmay dhigiisa ugandha iyagoo ka wada hadlay xiriirka labageesoodka iskaashiga amniga labada dal waxaana madaxweynaha ugu hambaleeyey dib udoorashadiisa taliyo ku-xigeenka booliska soomaaliya ayaa ka qayb galay xil wareejinta taliyaha cusub ee booliska golmudug maxamed deeq cabdi ayaa dhuusamareeb kasoo diray taliya ku-xigeenka booliiska soomaaliya sarreeye guute cismaan cabdulaahi maxamed kaniif ayaa magaalada dhuusamareeb kaga qayb galay munaasabada xilka lagula wareejinayey taliyaha qeybta booliiska galmudug ee dhowaan lasoo magacaabay waxaana munaasabada kasoo qayb galay taliyayaasha qeybaha booliiska gobolada mudug iyo galgaduud taliyaha qeybta nisa ee galmudug gudoomiye ku-xigeenka magaalada dhuusamareeb iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyo sidoo kale taliska booliiska magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug gudoomiye ku-xigeenka magaalada dhuusamareeb cabdisamed hasalaad aadan oo munaasabada ugu horeyn ka hadlay waxa uu sheegay in bulshada magaalada dhuusamareeb ay si weyn ula shaqeynayaan taliska cusub ee qeybta booliiska galmudug dhowaan loo soo magacaabay waxaan ballan qaadaynaa soona dhoweyneynaa taliyaha cusub ee qaybta sidii aan qaybtii hore ula shaqay jirnay iyo si kasii dhowna ula shaqayno ilaahay hadduu idmo isbedelada iyo guuxa iyo wararka baraha bulshada ka jirana waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo waa sunnatul kown dowladda waa la isbedelaa in ayadoo nabada oo horumarku meesheedii nooga sii socdo aan si nabada usii jirnana waa rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo bahda caasimadda waxay markasta danaynaysaa amniga iyo horumarka iyo meesha la joogo hore looga sii socdo waa iska wax jire guusha horey jirtaa gadaal ma jirto runtii caasimaddan wax badana laga soo maray meesha maanta ay joogto cayaar ma ku soo gaarin waa iskaashi bulsho dowladdii galmudug iyo dowladda federaalka oo aan raalli ka ahayn iskaashigay ku soo shaqaynaayeen iyo is-ogolaanshihii taliyaha cusub ee xilka lagu wareejiyey ee qeybta booliiska galmudug korneyl maxamed daahir cabdulle ayaa waxa uu uga mahad celiyey bulshada qeybaheeda kala duwan ee caasimada galmudug sida diiran ay u soo dhoweeyeen waxa uuna xusay in ay kala war qaadan doonaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maantay hortiinna taaganahay anigoo ah taliyihii guud ee ciidanka booliiska galmudug waxaad arkaysaan xafladda sharafta leh qaymaha leh ee siiyey soo dhoweyntii horeba aad bay ii farxad gelinaysaa dadka deegaanka iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo meeshan jooga iyo ciidamada qalabka sidaba waxaan taagannahay waa qorax xilli badan baa la joogay dib baan u wada sheekaysan doonnaa guulaysta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale taliyaha booliiska gobolka mudug ayaa waxa uu xusay inuu soo dhoweynayo islamarkaana horena ay usoo wada shaqeeyeen haddana wada shaqayn buuxda ay dhex mari doonto taliya soo dhowow shaqo fiican baan kula shaqaynaynaa hufan oo aan hore uga shaqayn jirin iyo labalaabkeed baan kula shaqaynaynaa halkan ciidamada fadhiyo xoogga dalka iyo nabad sugudda iyo booliiska waa kaabayaashii amniga sirdoonka iyo xoogga difaaca qaranka iyo ilaalinta sharciga dhammaanteen annagoo iskaashanayna sidaan ku ballannaba baan kugula shaqaynaynaa taliya ku soo dhowow shaqo hufan oo farxad leh oo mar laba jeera aniga taliyaha qayb uu ii noqday oo hadda iyo mar kale maxamed daahir cabdille waa markii labaad oo taliya qayb ii noqonahayo waa ku faraxsanahay saaxiibkay soo dhowow taliya taliyaha qaybta nabadsugidda galmudug korneyl xuseen faarax dubbade ayaa waxa uu sheegay inuu aad u nasiib badan yahay taliyaha cusub ee qaybta booliiska galmudug loo soo magacaabay islamarkaana galmudug iyo amnigeeda waqti badan lagu soo bixiyey halkaasna uu ka sii wadi doono ilaahay maa iska leh beeshaan iskugu kaya keenay annagoo si nabada inaan xafladdan u qabanno ilaahaasa maa iska leh runtii waxaa aniga maanta sharaf iyo karaamaya inaan ka soo qayb galo xil wareejinta taliyaha cusub ee waxaa weeye taliya maxamed daahir oo xilka kula wareegayo aad bay sharaf iigu tahay iyo karaamo waana wax sunno ah oo dariiqo la wada maro oo dowladnimada ogashahay in waa dowladnimada waxay tahay qor isku dhiib in qofkii maanta jooga oo waxaa weeye kii shala joogay inuusan maanta joogin ka maanta joogana uusan berri joogin waa shay sunno ah oo waxaa weeye la wada marayo saas daraaddeed marka waxaan leeyahay taliya maxamed daahir soo dhowow ku soo dhowow galmudug oo nabad ah runtii waxaan leeyahay aad baa maanta u nasiib badanta waxaa weeye galmudug herar badan bay soo martay oo kala duwan laakiin maanta meel fiican bay joogtaa saraakiishii kaa horreysay meel fiican bay wageysay ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay dardaaranna u jeediyey talisyada iyo ciidamada booliiska dowlad goboleedka galmudug ee halkan ka howlgala taliya ku-xigeenka booliiska soomaaliya sarreeye guute cismaan cabdulaahi maxamed kaniife waxa uuna xusay in looga baahan yahay in si wanaagsan ay ula shaqeeyaan taliska cusub ee galmudug dhowaan loo soo magacaabay xil wareejintan maanta halkan ka dhacday oo lagu soo dhoweynayo taliyaha qaybta waxay qayb ka tahay xafladihii hore saasoo kaleeto ama xil wareejimadii horeeto oo dhici jiray taliyayaashii horeeto oo soo xukmi jiray biliiska qaybta galmudug waxaan u malaynayaa taliyihii afraad mise shanaad waaye oo xilka halkan kula wareegay marka taas bay qayb ka tahay biliiska waxaan rabaa inaan u sheego dhammaantiin inaad isbeddelka cusub oo loo soo sameeyey oo taliyaha qaybta ah inaad lala shaqeeyo si fiican si shaqada bulshada loo hayaa ay u soo baxdo oo shaqo fiican bulshada dadka shacabka loogu adeego waa inaad shaqadiina kor u qaadaan waa inaad sharciga ka shaqaysaan waa inaad kala dambeynta ka shaqaysaan waa inaad dadka shacabka ah u kala garsoortaan si cadaalad ah wax kasta oo ama garaado kasta la wato ama mas-uuliyad kastao la wato haddii cadaaladdu aysan jirin waxba ma jira hayaan wax kasta cadaaladda ka weyn wax kasta iyo rabitaankana waxaa ka weyn dadka shacabka ah shaqada loo qabanayo baa ka weyn marka sidii horey loo sheegayoo uu nabadoonku ooga hadlay nabadoon ciise annaga kaalinta aan leenahay waxay tahay inaan amniga ka shaqayno wax kasta waxay ka dambeeyaan amniga amni hadduusan jirin nolol ma jirto amni hadduusan jirin waxbarasho ma jirto amni hadduusan jirin bilic iyo qurux ma jirto magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa si weyn looga dareemayay munaasabadda xil wareejinta islamarkaana bulshada qaybaheeda kala duwan ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen taliyaha cusub ee dhowaan qaybta booliiska dowlad goboleedka galmudug loo soo magacaabay shacabka waqooyiga muqdisho ayaa dhigay banaanbax ay kaga soo horjeedaan in colaad laga horiyo magaalada muqdisho daahir abshir ayaa noo faahfaahinaya banaanbax xoogana looga soo horjeeday xubnaha mucaradka islamarkaana lagu taageeraya dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ka dhacay degmada kaaraan ee gobolka banaadir kumanaan qof oo iskugu soo baxay degmada kaaraan ayaa ku qaylinayay ereyo ka dhanaa xubnaha mucaradka iyagoona codsaday in xubnaha mucaradka ee saldhigga ka dhigtay mirinaayo ay iskaga guuraan islamarkaana magaalada aysan rabsho iyo dhibaato midna aysan u rabin dadka dibadbaxaya waxay sheegeen inay haystaan amni nabadgelyo iyo sidoo kale xasilooni islamarkaana aysan u baahnayn foodo iyo sidoo kale in banaanbaxyo rabshada wata laga dhigo magaalada muqdisho qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlayna waxaa hadaladoodii ka mid ahaa meeshaan isu soo baxaan wuxuu ku saabsan yahay muqdisho inay rabto nabad inaynan rabin rabshado waxaa lagu taageeraa dowladda waxaa lagu taageeraa qofii cod waxaa lagu taageerayaa gobolka banaadir waxaa lagu taageerayaa xukuumadda dhan qaran yeeli mayno in muqdisho la gubo yeeli mayno waa ka gudubtay bannaanbax iyo rabshado wata waxaa waaye taageero qofii cod aan rabnaa qoftii wax rabta qofii cod ha gasho baydhabay ka socotaa gobollada dhan waa ka bilaabaya gobolka banaadir ka bilaabaysa qofii cod ha la wado waxaan rabnaa oobsiyaasha halada dhimannayn oo dhammaystiro quruxda magaalada bilicda magaaladaan rabnaa soo dhowaa weligaa jira joog ha dhicin waxaan maarata halkaan iskugu nimidnay inaan maarata nabadgelyadeenna iyo midnimadeenna iyo dowladnimadeenna inaan maarata ilaashanno inaanaan u maaratan u baahnaynin in fadqallo iyo dagaallo sukeeya iyo maarata nabadgelyo darro maarata nalageliyo banaanbaxan ayaa kusoo aadaya iyadoo weli ay taagan tahay xiisada ka dhex taagan ee xubnaha mucaaradka iyo dowladda federaalk soomaaliya iyagoo xubnaha mucaaradkana ay hore u sheegeen in banaanbaxyada ay kaga soo horjeedaan dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay ku sheegeen inay ugu hilinayaan dadka laga barakiciyey dhoolka danta guud ina uu sii socon doono waxaana weli taagan xiisada iyo hadalhaynta banaanbaxyada si ay hore ugu baaqeen xubnaha mucaaradka halka aad naga dhegeysanaysaana waa reedu ushor markana warka caalamka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in dalkiisa uusan qorsheynaynin inuu ciidankiisa badda geeyo marinbiyoodka hormus laakiin uu siin doono howlgal nabad ilaalin ah iyadoo lala kaashanayo iiraan sabdidii ciidamada badda ingiriiska ayaa ku dhawaaqay inay maraakiibtooda u dirayaan bariga dhexe si ay ugu qayb qaataan howlgal caalami ah oo lagu ilaalinayo dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee ka socda gacanka hormuus ra-iisul wasaaraha boqortooyda ingiriiska iyo madaxweynaha faransiiska ayaa si wadajir ah u muujiyey taageerada ay u hayaan waxaa loogu yeero howlgalka caalamiga wasiirada difaaca ee ka kala socda in ka badan afartan waddan ayaa la filaya inay kulmaan si ay ugu wada hadlaan qorshayaasha howlgalka ay hogaaminayaan u k si loo ilaaliyo maranbiyoodka hormus teheraan ayaa gebi ahaan bixirtay dhoomaha shidaalka qaada shan meelood meel ka mid ah shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee adduunka tan iyo markii maraykanka israa'iil ay dagaal ku bilaabeen siddeed iyo labaatankii nofembar afhayeenka militariga iiraan maxamed akramen ayaa ka degay in tallaabo adag laga qaadi doono maraakiibta maranbiyoodka hormus haddii aysan marka hore la shaqayn iiraan dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibidda caawa inaga soo gaara waa naginta sidaas iyo nabadgelyo